magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay warbixin ka hadlaysay heerarka saboolnimada taas oo ay iska kaashadeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo hay-adda istaatistikada qaranka iyadoo ay ka qeybgaleen ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale warbixinta ayaa soo bandhigaysa heerarka saboolnimada ee ka jira soomaaliya iyo saameynta ay ku leedahay dhinacyada nolosha sida waxbarashada caafimaadka iyo helitaanka adeegyada asaasiga ah wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya yuusuf maxamed aadan iyo wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan beene beene ayaa si wadajira uga warbixiyey muhiimadda ay leedahay warbixintan lasoo bandhigay iyo doorka ay ka qaadanayso yareynta saboolnimada
warbixintan hadda toddoba bil sideed bil socota ayadana oo ay annaga iyo bartinarskeena laisla soo saaray wasaaradda laborka iyo e-da statisticadaba waxay soo bandhigtay xog kale oo inaan ogaano ama qofka soomaaliga inuu ogaado ay muhiim u tahay oo ah boqolkiiba lix iyo to lixdan iyo toddoba qoysaska soomaalida in faqriga darafyada badan oo ah ama inay waxbarashada la-yihiin ama inay caafimaad la-yihiin ama biyo nadiif inay la-yihiin ama inay mataqaanaa guriga ay degan yihiin oo tiradii loogu tirogala ka badan ay ku nool yihiin maxaan ku dhahaa shaqa la-aan inay jirto wax aada u tiro badan macnaha arrimahaas marka waxay annaga naga caawinaysaa ka wasaaradda qorsheyn ahaan inaan qorsheyno sidii loo dhimi lahaa faqrigaas darafyada badan ama wejiyada badan ee hadda la soo saaray sidaan u kala qaybinahayn resourciga iyo dalka yar aan haysanay iyo inta kaleo saaxiibada ay nagu nagu saacidaan inaan qorsho u suubin oo ah number one planningkii inaan u sameyno brogramkii inaan u sameyno programmingkii iyo resourcingkii inaan u sameyno intaba marka maanta marka xogta aan helna waxaan awood u leenahay inaan mala mashaareeda ama brograamyada wadankaan u fulin doono ma noqon doonaan mashaariic deegaano ama hay-ada ama donas wataan oo ay dooranayan laakiin waxaa lagu beesgalan doonaa riboortkan lagu beesgalan taasaan keenays inay dadkeena ku u darnaa u sabolsanaa inay noqdaan mala kuu soo gaara ama kakab sameeya runtii sharaf gaaray noo tahay ka wasaaradda shaqada ahaan markaad dareedeen maala maalin maalin ka dambaysa waxaan sameynaynaa isbeddel weyn sameynaa daraad waxay ahayd maala heshiis weynaan galnay maala daba sugayday oo runtii aan aaminsannahay dhibka u weyn waddankeena isticmaala ee ama sababna u bixi karaa waxay tahay waa shaqo abuur waana ka wareysan maala waddankeena halkiis laakiin ka wasaarad ahaan dhinac kastaan garaa'eena sidii maala dadkeena maala saboolnimadaan leeyahay maala forty five point five oo markii loo fiiri dhinaca maala dhinaca kafurigi fiir ay nutusnay waxaan rabnaa inaan yareyno oo aan ka dhigin maala mid ugu hooseyso warbixintan ayaa qayb ka ah dadaalada dowladda ee lagu yareynayo saboolnimada iyada oo loo isticmaalayo xog sugnaan oo horseedi karta qaadashada tallaabooyin wax ku ool ah